جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax arbaco ah sagaal iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan dowladda saliibyadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay joojisay in ka badan boqol milyan oo dollar oo ay ku taageeri jireen kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ee gado ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mida beelaha dega wilaayadaas kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay inay la kulantay cadaadis xooggan oo ka dhan ah in ciidamo ka socda dowladda masar ay qayb ka noqdaan askarta kufaarta afrikaanta ee soomaaliya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurguurta uu ku fashilmay duulaankii uu ku soo qaaday qaybo ka mida wilaayaadka islaamiga maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha degmadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي dhegaystayaal waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subax idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed kadib dagaaladii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada buuloburte ee wilaayadii hiiraan ayaa waxaa dagaaladaasi ka warbixiyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus sheekh guleed abunabhaan ayuu kaga warbixiyey dagaaladii shalay lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka beerayabal ee dhacaduleedka degmada buuloburte ee wilaayadii hiiraan iyo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaasi ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala waa sida aad u sheegtay shalay iyo maantaba waxa ay dagaalla ka socdeen u dhexeeya xaqa iyo baadilka deegaano u dhexeeya buulaburde iyo halgan taqriiban meesha loo yaqaano beero yabaal dhulkaasay ka socdeen dagaaladu dagaalada khasaare badan baa ka dhashay cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinnay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashay isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo siddeed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira mid laga gubay waa jiraa marka inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta waaliga ayaa sidoo kale sheegay in allah fadligay ciidamada mujaahidiintu ay ku sugan yihiin goobihii shalay ay dagaaladu ka dhaceen guud ahaan maxamuud goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaallada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beero yabaal oo ah qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu watacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo kasii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku baktidayna baktigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu watacaala dagaaladii shalay lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka beerayabaal ee dhacaduleedka degmada buuloburte ee bariga wilaayada hiiraan ayaa allah falligii lagu dilay toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay labaatan kale oo ay saraakiil ku jirto waxayna sidoo kale mujaahidiintu dagaaladaasi kusoo qanimaysteen gaari nooha ah mahadsanid yaasir dowladda saliibyadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay joojisay in ka badan boqol milyan oo dollar oo ay ku taageeri jireen kooxda ridada soomaaliya sida warbixintan uu ku hayay cabdulqaadir maxamed rabbaani hay-ad gaaleedka maraykanka ee lagu magacaabo u s aid ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay joojinayso taageerada dhaqaale ee ay siin jireen dowlado badan oo ku yaala caalamka oo ay ku jirto soomaaliya kuwaas oo sanad waliba ay ku qarash garan jireen malaayiin dollar tallaabadan ayaa timid xilli dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee dhowaan heshiisyo ku kacayay malaayiin dollar ee la gashay kooxda riddada soomaaliya kaasoo fulintiisa lagu waday in uu dhaco sanadkan labakunshanyolabaatanka bishii oktoobar ee sanadkii labakunafarylabaatanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo soomaaliya waxa ay kala saxiixdeen heshiis ku kacayay siddeed iyo lixdan milyan oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dib u habeynta maamulka caafimaadka waxbarashada iyo arrimo kale sidoo kale bishii diseembar ee sanadkii labakunafaraylabaatanka hay-ad gaaleedka u s aid ayaa waxa ay heshiis ku baxayay sagaal iyo labaatan milyan oo dollar la gashay kooxda riddada soomaaliya kaasoo qayb ka noqonaya lacagaha uu maraykanka joojiyey sanadkan isugeynta wadarta guud ee lacagaha uu maraykanku ka jirtay kooxda riddada ee sanadkan uu siin lahaa ayaa lagu sheegay in ay gaarayso boqol shan iyo labaatan milyan oo dollar taasoo saameyn ballaaran ku yeelan doonto kooxda riddada soomaaliya oo durbaba ay soo baxday walaaca ay ka muujinayaan tallaabada maraykanka uu qaaday madaxweynaha cusub ee maraykanka gaal donald trump ayaa markii uu kusoo laabtay aqalka maraykanka waxa uu saxiixay go-aan uu maraykanka ku joojinayo dhaqaalaha dibadda ee uu siinayo dalalka caalamka marka laga reebo masar iyo yuhuudda taasoo uu ku sheegay in ay tahay qorshe cusub oo uu la yimid kadib markii ay fulin waayeen ahdaaftii uu maraykanka ka lahaa dowladahaas uu dhaqaalaha siin jiray mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga ee gado ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mida beelaha dega wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayay cadaam carafaat waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada ceelcadde oo wilaayada diya ugu kala qaadaysa laba beelood oo kale ah beesha baxawaadle iyo beesha bahaguleed oo ka mida beelweynta mareexaan ee degtay wilaayada gado diyadan ayaa waxaa lagu wareejinayay beesha baxawaadle waxaana wareejinaysay beesha bahaguleed oo uu ka dhashay ninka dilka geystay qaar ka mid a odayaashii waxgaradka labada beelood ee diyada kala qaadanayay ayaa munaasabadda ka hadlay aniga oo maxamuud aadan cigaal ah beesha baxawaadle jooga degmada ceel cadde waxaan meeshaan u nimid oon u fadhinaa dhibkii hadda ka hor dhacay oo lagu dilay wiilkanagii walaalkanna ahaa oo axmed cabdi maxamed ahaa oo laga dilay beesha bahaguuleed wixii ay alla ku sababayn ahayd baxawaadle yaan maanta maxkamadan u joognaa magtii ayada ahayd bixinteedii xarakada horteeda inaan ku wareejinno goobjoogna ay ka ahaadaan walaalahayna nagala wareegaan baan u nimid geelaas boqol halaad buu ahaa ilaahay baa ku mahadsan boqolkii ayaga ahaa walaalahay shanay horey u cafiyeen ma ogiye intiisii kale haddaan wareejinnay xarakaduna goobjoog bay ka ahayd walaalahayna si kalsooni aho ula wareegeen annaguna si kalsooni ahaan u keennay aad baad u mahadsan tihiin cid walboy saas ogow waa laga heshiiyey walaalaa laga noqday uurkoolli baa laga noqday waxaan u fadhinaa diyadii ninka la yidhaahdo axmed cabdiyare oo soona garbaharey ku dhintay diyadiisii oo lagu xukumay shareecada islaamka oo maanta aan wareejinayno annagoo baxawaadle ku wareejinayno walaalahana bahaguuleed naqiibkeeda nuur cabdi aadan naqiibkeedaan ku wareejinayno aniga oo xuseen hurro weyrax walaalka waxaan leeyahay ma la wareegtay geeri boqolka ahaa oy noo cafiyeen shan halaad sagaashan iyo shan halaad oo lagu dhuftay lix boqol oo doolar lacag konton iyo toddoba kun oo doolare ayaan walaalka maanta ku wareejinayaa anigoo ku hadlaaya afka baxa jazaakum allahu khayran waan la wareegnay diyadii axmed cabdi maxamed siraad oo walaalahan ilaahay subxaana watacaala gacantooda uu sababsaday haddana si sharaf iyo karaamo leh ayay diyadiisi u soo bixiyeen annaguna waan kala wareegnay walaayada horteedana kula wareegnay degmada celcadde walaayada way mahadsan tahay walaalaheenna way mahadsan yihiin si sharaf iyo karaamo leh qurux badan bay noogu wareejiyeen muddadii ay ballan qaadeen bayna ku bixiyeen si fiican oo sharaflayna noogu keen annaguna waan kala wareegnay horeyna walaalaan u ahayn haddaan walaalaan nahay wixii hore oo macnaha xajiin iyo na dhex marayna way dhammaadeen halkaana ogudubnay wax dhibahoona dhex yaalla ma lahan hawshaas way dhammaatay intii aan ogeyna waan maqashaynaynaa geelo boqol buu ahaa shan waan u cafinay sagaashan iyo shan halaadna hadday nagu wareejiyeen oo tahay lacagtoodu konton iyo toddoba kun anigoo ah cabdi maxamed siraad oo ah olodamkii wiilkii lagu dilay garbahaarey korkeeda axmed cabdi maxamed siraad aabbihii ah u baxay gacantii baxawaadle annaga oo baha guuleed ah awalba dad isla dhashay baana arrinta ayada ahayd waa laga biskooday maxkamaddu waxay u xukumtay boqol halaad oo geel ah geelaas boqolka ah shan halaad waxaan u dhaafnay walaalahana baxawaadle sagaashan iyo shanta halaad oo kale waan kala wareegnay waxaana noo kala wareejiyey walaayada gobolka gedo maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka ayaa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka ku kala saara shareecada islaamka mahadsanid casaam kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay inay la kulantay cadaadis xooggan oo ka dhan ah in ciidamo ka socda dowladda masar ay qayb ka noqdaan askarta kufaarta afrikaanta ee soomaaliya warbixin arrintaa ku aadan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushaybe axmed macalin fiqi oo ku magacaaban wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale sheegay in kumanaan ciidamo masaari ah loo soo daabili doono soomaaliya isagoo waraysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka ismaamulka al-siisi ee waddanka masar ayuu wasiirkan murtadka ah ka shanqariyey in ciidamada dowladda ridada masar ay soomaaliya ku imaan doonaan laba qaab oo kale ah mar iyagoo huwan shaatiga kufaarta afrikaanta ee eyusom mar kalena ay ku imaanayaan iyagoo heshiis labageesood la galay wasaaradda difaaca kooxda ridada wuxuu qiray in dowlado dhowr ah ay kooxda ridada cadaadis ku saareen inay ka fogaato ciidamada masaarida si looga baaqsado khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda cabashada etoobiya balse ugu dambeyn ogolaadeen in masar ay ciidamo usoo daabisho wadanka soomaaliya مصر كانت تدعم وتدرب الشرطة الصومالية وتدرب الجيش الصومالي لكن الجديد هو الذهاب القوات المصرية إلى إلى إلى الأراضي الصومالية masar waxay horay u tababari jirtay ciidamada booliska iyo kuwa milatariga soomaaliya balse waxa cusub ayaa ah in hadda ay ciidamadeedu dalka ku imanayaan iyagoo ka mid ah ururka midooda afrika iyo iyagoo aan ka mid ahayn balse ku imaanaya hanaanka heshiis labageysood ah bishii lasoo dhaafay xukuumadda soomaaliya waxa ay la kulmaysay cadaadisyo kala duwan oo ku aadan in ciidanka masar aysan ka mid noqonin howlgalka midooda afrika laakiin hadda masar waxay noqonaysaa dowladda ciidankeeda ugu awoodda badan yihiin soomaaliya الشهور الماضية كلها كان هناك ضغوطات من هنا وهنا عدم مشاركة وعدم قبول مشاركة القوات المصرية لتكون مصر ثاني دول وأقوى دولة هي الدول الموجودة الآن مصر ستكون bilihii lasoo dhaafay waxaa jirtay ismarwaa ka taagnaa dowladaha qaybta ka noqonaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eyusom kaasi oo dabayaaqadii bishii hore ay ansixiyeen waxaa loogu yeero golaha ammaanka gaalada qaramada midoobay isbahaysigan oo aan weli helin maalgelin rasmi ah ayay dowladaha xabashada etoobiya iyo masar isku haystaan ka mid ahaanshihiisa kooxda ridada xasan gurgurte ayaa u muuqda mid ku jahwareersan etoobiya iyo masar oo isku haya biyaha webiga niil mahadsanid abushayba xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurguurta uu ku fashilmay duulaankii uu ku soo qaaday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga waa kan cabdiqani maxamed murtad daahir aamin jeeso oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in madaxa kooxda ridada xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin duleedyada magaalada muqdisho islamarkaana aysan jirin wax guul ah oo laga gaaray dagaalkooda murtad xasan ayuu ku eedeeyey inuu qabyaalad ka shaqaynayo islamarkaana uu dayacay maleeshiyaadka macawisleyda ee uu markii hore kusoo guray jaxiimada dagaalka iyagoona lagu feentay fagaarayaasha dagaalka mar uu ka hadlayay saameynta ay weli mujaahidiintu ku leeyihiin deegaanada ay murtadiinta sheegayaan inay ka saareen ayaa waxa uu yidhi asaan shaki ka qabaa shakiga aan ka qabaa waxaa weeye dagaalkii shabaab lagu xureynaya fayskii labaadada uu joojiyey oo fayskii koowaada ayuu joojiyey intee dal laga xoreeyey qalimow ayaa shalay daraad wiilaan adeer u ahay lagu soo diliyo oo aan halkan ku aasay basraa ay joogaan beertii calmahdiya maxkamadda gaalkacyana dadaa la geeyey iyo mudug sidoo kale mar uu ka hadlayay qabyaalada iyo sida uu murtad xasan sheekh maxamuud u horinayo ayaa murtad daahir aamin jeso waxa uu yidhi ma ogayaa xasan madaxweynaha haddii isku fikiriy inta yaroo duluuqoo reerkiisa ay degaan oo qoyska asagaas kasii dhashay oo ay degaan inas yidhaahdo maantayaan ciida idinkaan inas yidhaahdo inas rabo waa goonigeeda wallaahi aniga hadda fiiri madaxweynaha soomaaliya ayaa qabiilka qabiilaad kala jecel hadda horena waa u yiriyo de mar walbaba muxuu ahay arintaas ay madaxda ugu baxayso oo wadooyinka loo xirinayo waxaasoo dhan ciidankii dagaalamay ayaa la dayacay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa har iyo habeen warbaahinta la taagan dhaleecaynta ay u jeedinayaan murtad garguurta oo mudaxileedkiisa ku dhammaystay dhac boobka hantida maguurtada ah iyo dilalka shacabka aan waxba galabsan iyo inuu ku guuldaraystay ciribtirka awoodda mujaahidiinta oo uu markii hore ku hanjabayey mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha degmadaas sida warbixintan uu ku diyaariyey cabdiwahaab maxamed bukhaari si la mid a xaafadaha kale ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale dowladdiiniya u soo xidhay xaafadda heegan taas oo dhigatay xaflad uu farshaxan fara badan ka muuqdo islamarkaana mujaahidiinta furimaha ku jilbo xiran dhaqaale loogu wareejiyey munaasabadii gabagabada dowradan oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa ka dhacday howlka cusub ee macadka khadiija bintu khuweylid waxaana ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ugu horeyn qaar ka mid ah martidii munaasabada lagu soo marti qaaday ee u badnaa waxgaradka deegaanka ayaa goobta ka hadlay reer heeganow lambarkowa gallay aan markasaasin lahaa xaafada mas-uulku ah oqan dahaar la dhaho markuu maysin sheegay iskiirintin inshal furunteen iskirinaashi sameeye walkas abaabulo walkas sameeye ilaahay kheyrsiin waa fujiye madarasadana kadadaala mid ka mid a haweenka xaafadda heegan ee degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixisay dowradii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen haddaan ka warbixiyo annagoo ah gabdhaha xaafadada bu'aale joogna ayaa antan waxaa noo socotay muddo isbuuca waxaa noo socotay dowraa noo socotay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadnaynaa culimmadii wakhtiga iyo juudiga nagu bixisayna ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo annagana ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo alladiina yastabicuuna alqawla fayatabicuuna axsana kuwa kuwa dhaqmee wixii loo sheegay dardaaran ha qaata allaha naga dhigo iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro xilli adag oo subax salaad subax markaa naga baxaan noo geli jireen labaiyo tobanka hal saac aan kasoo bixi jirnay xilligaasi waa xilli adag oo dadku amana shaqo tagaan ama jiifkaba iskaga laabtaan marka waxaa ka faa'iidaysatay ugu yaraan boqol iyo labaatan dumar ah haddayna korba u dhaafaynin kelimaad kala duwan oo ay goobta ka jeediyeen haweenka xaafadda heegan ee degmada bu'aale ayaa looga hadlay arrinta falastiin sidoo kalena dumarka xaafadan waxay tacsi ka direen geerida waaligii wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed mire jaamac oo dhowaan ku shahiiday duqayn ay saliibiyiinta maraykanku ka fuliyeen qaybo ka mida wilaayaadka dalka ugu dambayn dumarka xaafadda heegan ee degmada bu'aale ee dowladda loo soo xiray ayaa mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyey lacag dhan kun dollar oo ay ugu talagaleen in ay jihaadka uga qayb qaataan sidii horey looga bartay waxaan kaloo kaga tacsiyeynaynaa wadaadkeenii sharafta badnaa ee sheekh maxamed shahiidkiisa ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay allaha ka aqbalo marka waxaan leenahay intaas kadib waxaa halkan laigu wareejiyey lacag kun dollar ah lacagtaas oo ay wareejiyeen gabdhaha gabdhaha bu'aale khaasatan xaafadda heegan bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan halkan ku wareejinaynaa lacag dhan kun doolar ayaga oo ah xaafadda heegan ee maxay ahayde lacagtaas hadda waxaan koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban allahu akbar
macnaha lacagta inaan tirinno nagama aha riyaa waxay naga tahay waayeel hortiisa caana lagu barxaabay soomaalidu tidhaahdaa marka hadhowta intii la odhan lahaa tolob aarbaba sheeko sheekiya waxaa layska daba hadli lahaa waa warcad waagugu bariyey weeyaan sheekadu xaafadda heegan ayaa noqonaysa xaafaddii ugu dambaysay ee dowro loo soo xiro waxaana ay noqdeen kuwo xaafadaha kale hoggaanka u hayaa maadaama ay dhigteen xaflad heer sare ah islamarkaana mujaahidiinta ku wareejiyeen lacag kun dollar dhan aad buu u mahadsan yahay bukhaari warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu